sanad kasta hay-adda qaramada midoobay ee waxbarashada sayniska iyo dhaqanka unesco waxay u dabaaldegtaa maalinta raadiyaha adduunka iyadoo la qabanayo howlo kala duwan oo ay iska kaashanayaan idaacadaha iyo ururada bulshooyinka caalamka oo dhan inkasta oo raadiyahu jiro in ka badan boqol sano haddana weli waa mid ka mid ah hababka ugu caansan ee lagu gudbiyo wararka lagu dhiirigeliyo isdhaafsiga bulshada waxna lagu baro dadweynaha raadiyaha wuxuu door muhiima ka ciyaaraa ka qaybgalka dhallinyarada ee doodaha la xidhiidha arrimaha saameeya noloshooda raadigu wuxuu badbaadin karaa nolosha dad badan xilliyada musiibooyinka dabiiciga ah ama kuwa baniaadamka sababo sidoo kale wuxuu suxufiyiintu u yahay madal ay ku baahiyaan xaqiiqooyinka iyo sheekooyinkooda ugu horreyn waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah weliyaasha ka howlgala degmada dhobley ee gobolka jubada hoose annagoo ka waraysanay siday u shaqeeyaan iyo dhibaatooyinka ay qabaan oo ay rabaan in wax laga qabto magacaygu waa cabdiraxmaan jamaal waxaan ahay saxafi ka howlgala deegaanka jubbaland gaar ahaan degmada dhobley maalinta raadiyaha adduunka ama world radio day ee oo loo dabaaldego sanad kasta saddex tobanka febraayo maalintan waxaa la xusaa doorka muhiimka ah uu raadiyaha ku leeyahay bulshada warbaahinta iyo wacyigelinta dadweynaha iyadoo la xusayo saameynta weyn uu raadiyaha ku leeyahay nolosha caalamka saxaafadda ka howlgasha dalka maanta waxay la kulmaysaa caqabado badan oo dhan kasta ah saxaafadda soomaaliya waxay la daaladhacaysaa caqabado ay ka mid yihiin amni darro cadaadis siyaasadeed dhaqaalo xumo si loo horumariyo saxaafadda waxaa muhiim ah in la xoojiyo baaqa saxafiyiinta la helo sharciyo difaaca xorriyadda saxaafadda iyo in warbaahintu ay si madax bannaan u gudbiso xogaha ay bulshada u hayso dhanka kale waxaan igana waraysi la yeelanay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose kuwaasaan wax ka weydiinay siday u arkaan maanta saxaafadda waddanka ka howlgasha magacayga waa cabdisaa xasan degan kana mid ah dhallinyarada degmada dhobley waxaan halkan hambalyo ka dirayaa maalinta raadiyaha adduunka oo loo dabaaldego saddex iyo tobanka bisha labaad sanad walba raadiyuhu bulshada ahmiyad weyn ayuu ugu fadhiyaa dhanka wacyigelinta dhanka ka warqabka ama wixii ma had iyo goor bulshada kusoo gudban dhanka caafimaadka dhanka waxbarashada dhanka arrimaha bulshada sida ganacsiga nadaafadda waxyaabahaas oo dhan ayuu ahmiyadda uu leeyahay ay tahay in dadku ay ka war helaan waxaa laga yaabaa maamo shidatay raadiyaha in ay ka maqasho xanuunada keena communicable diseaseska xanuunadan biyoodka iyo waxyaabahaas faafa waxaa laga yaabaa maamada iyadoo ka warhaynin ama xaafadda inay ka warhaynin in raadiyaha ay shidato marka ay geysato idaacadda frequency-ga isla markiiba ay aragto ogeysiiskaas ama waxaan leeyahay kaalin weyn ayuu ugu jiraa raadiyaha arrimaha bulshada magacaygu waa jaamac siyaad maxamed saddex tobanka febraayo sanad weliba waxay ku aadan tahay maalinta raadiyaha adduunka waynu ognahay raadiyaha kaalinta maanta uu ka qaatay horumarka bani aadanka haddii ay noqoto waxbarasho xagga aqoon kororsiga cashirada iyo xaalada kale ee bani aadamka raadiyaha waa waxyaabaha dadka iyo dunidaba aynu leenahay wuu isku wadaa maadaama dee warbixin meel kale aad si fudud aad ku helayso marka waxaan isleenahay in kaalin weyn uu ka qaatay koritaanka iyo kobaca bulsho dhanka dhaqaala dhanka horumarka waxbarashada iyo dhinacyo kalo badan